wallahi walaalkay rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo shalay marti ku ahaa golaha qurba joogta koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaynu ka waraysanay xaaladda guud ee dalka soomaaliya iyo sida uu arko kulankii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee looga hadlayey hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba su-aalahaas iyo su-aalo kaloo badan dib ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa hadduu allah awoodda la ka raalli noqdo maalmaha soo socda bal nala dhagaysta jawaabtuu ka bixiyey su-aashii ugu horreysay oo idinka weydiinay sida uu arko kulankii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee looga hadlayey wadatashiga hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo horta waa su-aal meesha ku jirta oo muhiim ah haddaan si kaftan aan u iraahdo aniga madashaasi aragtidayda horta waxay iska ahayd isaan qabo dad lala tashanayo oo markaasi meesha u yimid si wadatashidaasi uu noqdo magaca loo bixiyey iyo dad naftirkooda loo tashanayay oo meesha dhanba aada moodid sidii iyaga arrintaa meesha iyada wax laga yeeri lahaa oo arrintaasi meesha dad isugu yimaadeen iyo dad lagama tashanaybo iyaga aananba maaragtay xisaab ku jirin oo iyagana wixii laga yeeri lahaa inta sida gaarkaa u tashanaysa meesha iskugu timid in hawsha meesha wixii ka dhacay sidaa sida ay ukala qaybsanayd markaan leeyahay kuwa wada tashanayay waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo markaa hogaanka dowladda ee markaasi la dhihi karo inta maaragtay la dhihi karo markaas talada way ka go-daan qaarkood iyo niman markaa beesha caalamka oo iyagana meesha iyagana dadka maaragtay siyaabo kala duwan ay tusayeen aragtida ayda ay qabaan oo iyaga ay ahaayeen kuwa dhex meereysanayso afkaarta la rabo in lagu gudbo